أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى فصل في مكروهات الصلاة فصل هذا مدكن فاصل مد وحكى للسارة في مكروهات الصلاة صلاة وحيالها الله كهدو وكراهية أي فسليها الشيخ رحمه الله تعالى بعدما وكسب بحي أركانتي iyo shuruuddii salaadda wuxuu doonay sheekhu halkan inuu uga hadlo waxyaalaha qofka tukanaya sharci ahaan karaahiye ah inuu salaaddii ku dhex sameeyo waxyaalaha karaahiyada ah ayuu noo sheegi sheekhu raximah ullahu tacaala yukrahu waxaa la nacaa aliltifaatu milicsi biwajhihi shaksiga wejigiisa inuu wax ku milicsado ayaa la nacaa ilaa lixaajatin liajli xaaja dan inay jirto darteed ma ahane inuu salaad isagoo ku jira wejigiisa meel ku milicsado ayaa la nacaa masaladan ugu horeysa ee karaahiyada ah sheekhu raximah ullahu tacaala wuxuu inoogu sheegay qofku isagoo tukanaya inuu wejigiisa meel uu milicsado bidix iyo midig iyo saa u fiirfiiriyo waa karaahiyo liannahu ikhtilaas min ashaydaan iltifaatkaas qofku uu dhinacyada uu milmilicsanayo waa ikhtilaas waa dafid dafidaasoo min ashaydaan waa shaydaan uu doonayo salaadiisii inuu ajirkii wax ka dafo oo wax ka nusqaamiyo lidaalika qofku isagoo salaada ku jira hadduu meelo xoogaa indhihiisa iyo wejigiisa meel ku milmilicsado taasi waxay deliil u tahay shaydaanku inuu ku wado boob oo salaadiisii uu ka boobayo ajirkii iyo hawaabkii uu ka heli lahaa salaada shaydaanaa markaas boob ku haya waa inuu marka shaydaanku qofka uu iska difaaco oo meesha uu ku sujuudayo maxallu sujuudkiisa ma ahane meel kale qofku waa inuusan milicsan kamaa saxa fi lxadiis sida xadiiska saxiix ku noqday ilaa lixaajatin xaaje inay jirto ma ahane lilitibaac waxaa u deliila nabigaa lagu raacay sala allahu calayhi wasalam xawaa-ijta waxaa ka mida bahal kugu soo socda yacnii qof indhoolo ah oo maaragtaahay khatar ku jira oo dab ku dhacaya ama god ku dhacaya ood milicsanaysid waxyaalo noocaas oo kalea mooyee ma bannaa yacni karaahiyo weeye iltifaatkaas iyo milicsiga in la sameeyo ilaa xaaja inay jirto ma aha wa rafcu lbasari aragga koryeelidiisii ayaa la nacaa waa karaahiyo indhaha in kor loo qaado ila samaa'i samada cirka xaggeeda araggii loo kor yeelo ayaa la niciyo karaahiyo qofku isagoo salaaddii ku jira waxaa karaahiyaa inuu cirka fiirfiiriyo cirkii inuu fiiriyo karaahiyow wa kafu shacrihi jintiisa aw thawbihi ama maradiisii reebreebiddoodii in la celceliyo tinta ama maradii la celceliyo celcelintaas iyadana waa la nacaa karaahiyow bilaa xaajatin dan la-aan isagoo xaaje ay jirto yacnii cawran asturi iyo waxbaa cawraa iga qaawanayso saasaan marada u celcelin iyo hadday jirto waa gooni laakiin iyadoon wax dana jirin inuu maradii uu celceshado sidii qof labisanayo oo kale maantoo dhan dharkii uu toostoosisto oo imaamadiisaan yidhaaho surwaalk shaatigii uu toostoosisto waa karaahiyo lama ogolo tintiisii oo kale hadduu tin weyn uu leeyahay tintii inuu celceliyo oo marba sidan u saxdo tintii oo sidan u toostoosisto waa karaahiyo ilaa inay jirto xaajo xaajadaas waxaa ka mid a in maradii ay ka dhacayso oo maradii ay ka furanayso cawradii uu ka baqayo inay cawradii faydanto dee markaa inuu marada xirto waa waajib waajib wa wadcu yaddihi gacantiisa saarashadeedii ayaa la nacaa oo karaahiyaa calaa famihi afkiisa uu gacanta saarto karaahiyow bilaa xaajatin dan la-aan inuu gacanta afka saartana karaahiyow waxyaalaha salaada karaahiyada ku ah waxaa ka mid a qofka inuu afkiisii uu gacanta saarto karaahiyow oo afkii gacanta uu ku daboolo bilaa xaaja iyadoo wax dana oo uu ka leeyahay aysan jirin maxaa yeelay waa linnahyi asaxiixi canhu leannuu nebiga sala allahu calayhi wasalam waxaa ka sugnaaday inuu nahiyey in qofku isagoo tukanaya uu gacantiisa uu afka saarto amaa wadcuhaa lixaaja haddii laakiin gacantii afka aad saaratid xaaja ay jirtay waxyaalo kugu kallifay ka tahaa'ubi halaaqada oo kale salaaddii aad ku dhex halaaqootay markaasaad afkii aad kala taagaysay ayaad asturatay oo gacanta aad saaratay fa sunnatun likhabarin saxiixin fiih kaas xadiis saxiixa ku soo arooriyo waa sunno qofku markuu halaaqoodo inuu afka gacanta uu saarto sunno wey wa masxu gubaari jabhatihi wejigiisa wejigaa boorkiisa masixidiisii ayaa la nacaa isagoo salaaddii ku jira ayaa boor iyo waxbaa wejigii uga soo biday markaasuu maanta oo dhan wejiga masaxanaha wejigu saa u masaxanahayaa boorkii iyo habaaskii wejiga ku dhegay ayuu ka tirtirana lama ogola taas oo kalena karaahiyo wey waa intuu salaadda ku jiro qabla alinsiraafi minhaa intuusan salaaddii ka bixin inuu wejigii masmasaxdo boorka uu ka masaxdo karaahiyo wey markaad masaxanayso boorka aad ka masaxanayso waa goorma waa bacda alinsiraafi can isalaa markii salaaddii ay kuu dhammaato marka wixii dhaqdhaqaaqa iyo wixii masaxood samaynaysid wejiga aad masaxanaysid markaas waad masaxan kartaa laakiin salaaddii intaad ku jirtid waa karaahiyo wejiga inaad masaxatid wa taswiyatu alxasa qaruuraxa simidiisii ayaa la naxaa qaruuraxa dhagxaanta qaruuraxa inuu sinsinto ayaa la nici fii makaani sujuudihi qaruuraxaasoo fii makaani sujuudihi sujuudkiisa sujuudkaa booskiisa ku sugan markuu sujuudayaba meeshuu ku sujuudayu saa dhagaxda yaalo dhagaxuu kor sujuudi qaruuraxa dhagaxdii uu sisimana mar walbuu sujuudaya dhagaxdii uu isku aadina oo uu sisimana taas iyaduna karaahiyow waliannahu kaladii qablahu yunaafi tawaaduca waalkhushuuc arrinkaas wuxuu ka hor imaana oo uu diidan yahay khushuucii iyo tawaaducii qofka laga rabay inuu salaada ku dhex khushuuco walidaalika haddii meelo qaruuraxa qofka uu ku sujuudayo waa inuu sidiisa ugu sujuudo haddaysan wax dhibaya oo wejiga ka dhaawacaya haddaysan jirin oo dhibaato u geysana waalqiyaamu istaaggii ayaa la nacaa calaa rijlin hal lug lagu istaago calaa rijlin waaxida labada lugoodoo ilaahay uu siiyey subxaanahu wa tacaala lug hal lug oo keliyuu ku istaagi isagoo salaaddii tukanaya wax daruura iyo wax ku kallifayana ma jiraan wax ku kallifaya ma jiraan hal luguu ku istaagan yahay isagoo ilaahay awood u siiyey labadiisii lugood taasina karaahiyo wa taqdiimuhaa taqdiimu rijli lugta horumarinteedii ayaa la nacaa iyo wa lasquhaa lugta ku dhejinteediiyo bil ukhraa lugta kale lagu dhejiyo ayadana waa la nacaaho karaahiyo waxyaalaha makruuhaatu salaad ka mida waxaa ka mid a labadii lugood inuu kala hormariyo lugtii midigtii iyo bidixdii uu taagan yahay salaaduu u taagan yahay isagoo salaaddii u taagan labadiisii lugood si qumaatiya inay u sunnaadaan oo ay sinnaadaan ayaa sunno ah labadii lugooduu saa u kala hormariyey saasuu u taagan yahay saasuu u kala hormariyey karaahiyow waxaa kaloo karaahiya sidaas oo kale inuu lugaha isku dhejiyo markuu taagan yahay labadii lugood sida labadaa farood ay isugu dhegan yihiin oo kale inuu isugu dhejiyo karaahiyow maxaa sunnaa wax yar inuu kala durkiyo wax yar inuu kala durkiyo sunnaw wasalaatu dukashadii in la tukado ayaa la nacaa oo karaahiye ah xaaqinan xaaluu yahay mid kaadi isku celinaya isagoo kaadi tacbaan la ah oo kaadidii isku celinaya inuu salaaddii tukado karaahiyow leannahu iyaduna waxay ka hor imanaya khushuuci qof kaadi isku celinaya qalbigiisii ma joogo qalbigiisii wuxuu ku xihan yahay oo uu mashquul ku yahay kaadidii iyo arrimaheediiuu ku mashquulsan yahay waxaana la doonaya qalbigu inuu ilaahay iyo salaadda uu noqdo faaruq oo wax kale qalbigiisii aysan ku jirin qofkanina wuxuu ku mashquulsan yahay kaadida iyo shu-uunteedii ayuu ku mashquulsan yahay marka kaadi qofku hadduu isku celin lahaa waa inuu iska soo xaajo guto markuus hadduu wakhtigu ballaaran yahay wakhtigu hadduu waasac yahay ha iska soo xaajaysto ha iska soo masquulaysto isagoo qalbigiisu nadiif yahay salaaddii ha galo aw amase xaaqiban xaaluu yahay mid saxara isku celinaya waxaa la mida isagoo saxaradii isku celinaya oo saa qalbiga uga mashquulsan inuu salaaddii galo karaahiyow leannu arrintaas iyaduna waxay ka hor imane khushuucii iyo tadallulkii iyo tawaaducii la doonayay qalbigu inuu xaadir noqdo ayay iyaduna ka hor iman aw amase xaasiqan xaal uu yahay mid neeftii isku celinaya waa neeftii gadaal ka imanaysa neefta gadaal ka imanaysa oo weysadii burinaysay neeftaasu isku celina isagoo neeftaa isku celinaya inuu tukadana karaahiyo wey dhammaantooda waa arrimo ka hor imaanaya khushuuci waa arrimo khushuuci ka hor imaanaya in wasica alwaqtu waktigu hadduu ballaaran yahay waktigu hadduu ballaaran yahay jaanisuu haystaa ha iska soo xaajaysto markuu saxaradii iyo kaadidii iyo neeftii gadaal ka socotay iyo waxaa soo dhammaysto oo uu soo weysaysto markaa ka bacdi salaaddii ha galo haddii wakhtigu uusan cidhiiri ahayn in wasica alwaqtu la yidhi maxaa baxay dee haddii wakhtigu uu cidhiiri yahay oo jaanisku uusan ku siinaynin in inta lasoo xaajaysto oo lasoo musqulaysto oo lasoo weysaysto markaa kabacdi salaaddii la xirto wakhtigiyaan kugu saamaxayno wakhtigiyaa tegay salaaddiyaa kaa tegaysa hadda haddii wakhtigu cidhiiri yahay sidiisuu ku tukanaa qof sidiisa ayuu ku tukan wa maca tawaqaani طacaami cuntada ishtihaynteedii micigeeda in la tukado ayaa la nacaa karaahiyada hadduu qofku cuntadii ishtihaynayo aad ugu baahan yahay in wasica hadduu wakhtigu ballaaran yahay aydan laabashay sidii tii masaladii aan soo marnay oo kale hadduu wakhtigu ballaaran yahay cuntadiioo xaadiroo meesha lasoo dhigay isagiina uu aad u ishtihaynayo oo cuntadii uu aad u jecel yahay inuu salaad xirto karaahiyow tusaale ahaan qofkii cuntadii waa la soo guray cuntadii waa la soo guray waa la soo diyaariyey markaasuu cuntadiioo diyaara naftiisuna ay cuntadii ishtihaynayso oo cuntadii agteedii allaahu akbar ku yidhi oo salaad uu ku xirto karaahiyow leannahu qofkan qalbigiisu wuxuu mashquul ku yahay cuntadii shugunteedii cuntadii shugunteedii maadaama cuntadiina ay xaadir tahay isagiina uu ishtihaynayu jecel yahay cuntadii qalbigiisii maba joogaba maba joogo qalbigii karaahiya wa an yabsuqa inuu candhuuf tufo ayaa la nacaa fii kayri اlmasjidi masaajidka kayrkiisa inuu candhuuftii uu ku tufo ayaa la nacaa can yamiinihi can jihati yamiinihi midigtiisa jihadeeda inuu candhuuftii ka tufo ayaa la nacaa aw qubaalatahu ama qaabilkiisa meesha wejigiisa ku aadan inuu candhuuftii uu ka tufo ayaa la nacaa karaahiyow waa markii yacni masaajid uusan joogin wa in kaana khaarija salaad shardi ma aha inuu salaadda ku jiro xataa haddaadan salaad ku jirin labadan mas'alo karaahiyow salaad haddaadan ku jirin xataa labadan mas'alo karaahiyow macnaa labada mas'alo maxaa loola jeedaa xataa adigoon salaad ku jirin gacanta midigta xaggeeda inaad candhuuf u tufto karaahiyow لأnه midigta xagga شharciga waa la karaamaya جihada midigta walidaalika waata masaajidka iyada lagu soo galo lugta midigta la yihi masaajidka lagu soo hormariyo waata gacanta midigta dadka lagu salaamo waata marka la salaamo noqsanayo iyada laga bilaabo marka midigta maadaama شharcigu uu karaameeyey شharcigu ma ogola dhinaca midigta in candhuuf loo tufo salaad ku jir ama ha ku jir salaad ku jir ama ha ku jir waxaa sidaasoo kalea karaahiya qofku ama salaad ha ku jiro ama yuusan salaad ku jirine meesha qiblada inuu candhuuf ku tufo jihada qiblada meesha loo tukado jihadaa qofku inuu xaggeeda candhuuf u tufo ama salaad ku jir ama ha ku jirine karaahiyow liannahu maqaamkaasi waa maqaam shariif ah waa jiho sharciga agteeda laga karaameeyey oo sharcigu aada u karaameeyey waa jihadii aada u tukan lahayd jihadii aada u tukan lahayd marka xaggeeda inaad candhuuf ku tuftana karaahiyo wey ama salaad ku jir ama salaad ha ku jira masaladan marka sheekuu yihi fii kayri اlmasjid muxuu la jeedaa masaajida kayrkiisuu yihi sheekh masaajidka kayrkiisa waa meel masjida haddaadan joogin oo meel kale aada joogtid wayuu yihi sheekha waxa laga hadlaya haddii masjidkii lagu jirana masjidka haddii lagu jiro candhuuf in midigtaadii aad ku tuftid ama bidix aad ku tuftid ama gadaal aad ku tuftid ama qiblada aad ku tuftid waa isku mid waaba xaaraanba taas tamaba laga hadli kara waa masalo weyn waa xaaraan taas fii kayri اlmasjid saas ula jeedaa sheekh ama masjidka haddaad ku jirtid salaad ku jir ama salaad ha ku jirin horay u tuf gadaal u tuf midig u tuf bidix ku tuf waaba xaaraamtaas maba laga hadlayo waxa laga hadlayo maxay tahay masalada fii kayri اlmasjid oo haddaadan masjid ku jirin masalada laga hadlayo waxyaalaha waxay ka mid tahay dadku masaa'ilka ay iska fududaystaan oo iska tasaahulaan masaladana ka mid lannu dadku maba u aba yeelaan markaysan salaad ku jirin oo iska socdaan ama ay banaanka iska joogaan meesha qofku candhuufta u tufayo meeshii ku soo dhacduu qofku isaga tufaa dad yaroo uun sunnadaas iyo diinta uun ilaalinayo mooye qofku meeshii uun ku soo dhacdo qalbigii soo dhaco ayu jiha ay dadku candhuufta isaga tufaan ama midig ha noqoto bidix ha noqoto qiblada ha noqoto meeshuu rabuu tuf isaga yihaa dadka hada doonaya sharciga sida uu yahay in loo ilaaliyo sharciga siduu yahay in loo ilaaliyo la dooni waxay kutubta taariikhda ay qoraan nin sheekha ayaa nin kaloo sheekha soo siyaartay oo u yimid markaasu wuxuu arkay ninkii sheekha ahayo markuu candhuuf intay qabatay candhuuftii dhinaca midigta u tufay ayuu arkay markaasu wuxuu yidhi qad dayacnaa ziyaaratana fii midli haada laa yu'manu calaa adabin min aadaabi الshariica wuxuu yidhi tillaabihii aan soo qaadnay waa naga dayacmeen maadaama qofkan sunnada dayacaya aan soo siyaaranay qof sunnada dayacaya maadaama aan soo siyaaranay tillaabihii aan soo qaadnay waa tilaabo naga dayacmay waa intaas kaliya wax lagu eedaynay xaaraan kuma dhicin yacnii wax diinta liddi ku ah oo dembi weyn ma uusan gelin sunnuu dayacay bis sunnuu dayacayo wuxuu arkay dhinaca midigta isagoo candhuuf tufay dadkii hore waxaa weeye dad diinta agtooda ay aada uga weyn tahay diinta oo meel laga jebiyana ay wax weyn u arkayaanay ahayd xataa sunno in la khilaafo wax weynay laahayd wax weyn sunnaduna xaq way u leedahay intaas in la weyneeyo xaq way u leedahay sunnada intaas in la weyneeyo maxaa yeelay noloshaadiyaa ku jirta ilaahay ridihiisa ku jira sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalam raaciddeeda iyo in la weyneeyo marka dadka laakiin xilliga jooga waxaa weye ilaa man raximahullah dad ilaahay u naxariistay oo yar mooye meeshii uun candhuufta kugu qabatay biayi jiha ay isaga tufaan wa an yabsuqa inuu candhuuf tufaa la nacaa fii kayri lmasjid masaajidka kayrkiisa inuu candhuufta ugu tufo can yamiinihi can jihati yamiinihi jihada midigtiisa inuu candhuuf ku tufaa la nacaa aw qubaalatahu ama qaabilkiisa meesha hortiisa oo dhinaca qiblada xigta in loo tufo ayaa la nacaa wayaxrumu isagaaba masalada soo wada sheekhu wayaxrumu lbusaaq candhuufta in la tufo waa xaaraan fi lmasjidi masaajidka dhexdii masaajidkii in candhuuf dhexdiisa lagu tufo waa xaaraan wey amaa masjid hayr masjidaa laga hadla masaajidka adigoo ku jira inaad candhuuf tufto midig bidix horay gadaal intaba lama ogola xaaraan wey wayukrahu waxaa la nacaa an yadaca qofku inuu saaro oo uu dejiyo yaddahu gacantiisii calaa khaasiratihi kellidiisa inuu keliyaha gacanta uu sidaa ugu qabsado wa yacni karaan xaaraan waxaan leeyahay karaahiyo wey laakiin masaladan waxaa laga hadlaya waxaa weeye waa makruuhaatu salaad qofku salaaddii ku jiraa markaasuu keliyihii sidan ugu qabsaday liannahu sababta loo celinayo oo masaladan loo diidan yahay waxaa weeye wliannahu ficlu lmutakabiriin waa dadka isweynaysiinaya o iskibrinaya qaabkay keliyaha u qabsadaan way markay istaagayaan meeshana maxalka aada joogtidna waa maxal ilaahay hortiisa aad taagan tahay waa maxal lagaaga baahan yahay tawaaduc iyo inaad naftaada liidow markaa soo salaaddii ku jira qofku inuu keliyihii uu sidaa u qabsado waa karaahiye iyadana waxaa kaloo cillada lagu sheegay sidaas yacni loo karaahiyada masaladan looga dhigay ibliis markii jannada laga eryayey oo markaa ilaahay uu ku caasiyey subxaanahu wa tacaala ayaa waxaa la yidhaha jannada wuxuu ka soo baxay isagoo keliyaha saa u haysata keliyaha isagoo haysta ayuu jannada ka soo baxay ibliis marka waa suuro iyo muuqaal ka mida muuqaalada shaydaanka muuqaalada shaydaanka muuqaal ka mida weeye qofku inuu keliyaha saa uga dhigo wayaxrumu fi lmasjidi wayukrahu waxaa la nacaa an yadaca qofku inuu saarto yaddahu gacantiisii calaa khaasiratihi kelidiisa inuu saarto ayaa la nacaa wa an yakfida ra'sahu madaxiisa inuu raariciyo fii rukuucihi fii xaalati rukuucihi rukuuciisa xaaladiisa inuu madaxa raariciyo waa la nacaa waxaa raaricinta la mida alrafcu madaxi inuu kor u taago ama hoos uu raariciyo labaduba karaahiyo wey labada masalaba isku mid wey bimacnaa qofku waa rukuucsan yahay markaad rukuucsan tahay waxaa la dooni meesha madaxaaga ah iyo dhabarkaagu in ay siman yihiin oo isku aadan yihiin inay siman yihiin ayaa la rabaa laakiin qofka isagoo sidaa u rukuucsan hadduu madaxii kor u qaado oo sidaa yidhaaho waa karaahiye waxaa kaloo karaahiya isagoo rukuucsan madaxii inuu hoos u jebiyo madaxii iyo luquntii qoortii inuu hoos u jebiyo iyadana karaahiye wey labada mas'alaba waa isku mid lama ogola wa qiraa'atu suurati suuradda aqrinteedii ayaa la nacaa oo karaahiye ah fi اhaaliثati fi اragcati الhaaliثa ragcada saddexaad suuradaha qur'aanka suurad ka mida in lagu akriyo karaahiyo wاraabicati wa fi ragcati الraabica ragcada afraad in suurad suuradaha qur'aanka ka mida lagu akriyo ayaa la nacaa karaahiyo waxaa kaloo waxyaalaha makruuhaadka ka mida suuradaha sidaan hore usoo qaadanay bacda alfaatixa la akrinayo waxaa lagu jidayaa labada ragco oo hore bis alragcat اluulaa iyo ragca ahaaniya bis labadaasaa lagu jidayaaho nabigu uu ku sunneeyey salى اllahu calayhi wasalam laakiin qofku inuu ragcadii saddexaad uu suurad akhristo ama ragcadii afraad uu akhriyo karaahiya way ilaa liman shaksi maahane shaksigaasoo subiqa shaksiga lagala hormaray biluulaa biاlragcati اluulaa ragcadii hore qof lagala hormaray ma ahane والثاaنiيaةi والرagcaةi الثاaنiية iyo ragcadii labaad qof lagala hormaray mahan fayqرأu qofkaasi haa suuraddii wuu akhrisan karaa في الأkhiiratayni في الragcatayni الأkhiiratayni labada ragco ugu dambaysa suuradda qofkaasi wuu ku akhrisan karaa ulajeedada masaladan uu ula jeedo sheekh raximah الlahu taعaalى waxaa weye qofku hadduu masbuuq yahay oo imaamka kuma aadan soo gaarin ragcadii hore iyo ragcadii labaad imaamka kuma soo gaarin imaamkii waxaad ku soo gaartay yacni ragcadii labaad ama saddexaad oo ragcadii uuladii iyo haaniyadii way ku dhaafeen uuladii iyo haaniyadii hadday ku dhaafeen adiga ragcadii midii imaamka u ahayd saddexaad aad ku soo gaartay dee imaamku markuu faatixadiisa dhammaysto isagoo suurad looma sunneeyee horuu iska rukuuci horad adna ka rukuucday way kuu suurtogeli weysay labada ragco inaad ku akhrisato suuraddii labada ragco ugu dambaysa oo ragcada saddexaad ee afaraad ayaad ku akhrisanay marka suuraddaada wاlistinaadu ayaa la nacaa ku tiirsanaan ilaa maa shay qofku inuu ku tiirsado isagoo salaad tukanaya ayaa la nacaa shaygaasoo yasqudu shaksiga tukanaya uu dhicayo bisuquudihi suquudi shay shaygaa dhiciddiisa uu isaguna la dhacayo inuu ku tiirsado karaahiyow ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye qofka isagoo salaaddii ku jira inuu dhabarkiisa uu wax ku tiirsado karaahiyo wey lacalla haddii shaygaas dhabarka uu ku tiirsanayo meesha laga leexin lahaa isaguna waa dhici lahaa oo wuxuu toos yacni awooddiisa dhan u haya wey awoodda qofka tukanayoo dhan shaygana u haya lacalla haddii shaygan meesha laga qaadi lahaa asna waa dhici lahaa qofkii isagoo shaygaas sidaas meel ugu tiirsan inuu salaaddii tukadana karaahiyo wey lannu taasi waxay ka hor imaaneen hay-addii tawaaduca la rabay tawaaduca qofku inuu isliido isagoo salaada ku jira oo uu tawaaduco ayay ka hor imaaneen wa ziyaadatu ziyaadintii ayaa la nacaa fii jilsati اlistiraaxati raaxaysiga fadhigiisii in laga ziyaadiyo calaa qadri اljuluusi fadhiga qadarkiisii in laga ziyaadiyo ayaa la nacaa fadhigaasoo bayna sajdatayn labada sujuudood u dhexeeya waxaan ku soo qaadannay casharo hore inay sunno tahay jilsat اlistiraaxa jilse la yidhaha jilsat اlistiraaxa maxaa lagu sunnayn jiray qofku tusaale ahaan markii ragcada koowaad markuu ka istaagayo ragcada labaad uu istaagayo markuu sujuudda labaad uu dhammaysto horay inuu ka istaago maaha sida sunnada ah waa inuu wax yar fadhiisto wax yar fadhiisto kabacdi uu istaago ragcada sidaasoo afraad ragcada saddexaad markuu ka istaagayo oo ragcada afaraad uu u socdana sujuudda labaad markuu ka istaagayo horay uusan ka istaagine waa inuu wax yar fadhiisto oo la yidhaha jilsatulistiraaxa fadhigaas marka jilsatulistiraaaxaha ah inuu ka siyaadiyo fadhigii rabiqfir lii oo labada sujuudood u dhexeeyey wakhtigii la fadhin jiray wakhti ka siyaada inuu fadhiisto karaahiyow fadhigii rabiqfir lii qadarkii aad fadhin jirtay inaad wax ku darto ka siyaadiso jalsatulistiraaaxa karaahiyow wa idaalatu tashahudi ataxyaadka dheerayntiisii ayaa la nacaa ataxyaadkaasoo alawali ee ugu horreeyey ataxyaadka ugu horreeyey in la dheereeyo karaahiyow xataa dheerayntiisa yacni isaga in lasoo gaabiyaa sunnaa xataa waxaan la sunnaynaynin bisalaati cala alaal yacni nabiga aalkiisii sala allahu calayhi wasalam laguma sunneeyo ataxyaadka ugu horreeya in lagu salliyo aalka nabiga sala allahu calayh wasalam lianna tashahuda alawala mabniyun cala ataqsiir tashahudka awalkaa waxaa lagu dhisay gaabin in la gaabiya la dooni markaad nabiga ku salliso sala allahu alay wasalam hore ka istaag lama sunneeyo aalka nabiga sala allahu calayh wasalam inaad ugu salliso ataxiyaadka hore haddii marka ataxiyaadka hore duca iyo aada iska gashid iyo nabiga aalkiisii iyo ducooyin iyo aad iska gashid karaahiye wey taas iyadoo ducooyinka iyo salliga aalka iyo waxaa xaq u leh ataxiyaadka ugu dambeeya ataxiyaadka ugu dambeeyaa lagu sunneeyaa wاducaaءu ducihiina waa la nacaa in la ducaysto fiihi fi الtashahud اlأwal ataxyaadka ugu horeeya in lagu ducaysto isagana karaahiyo libinaa'ihi calى الtakfiif لأnn taxyaadka ugu horeeya waxaa lagu dhisay in la fududeeyo in la fududeeyaa lagu dhisay wamuqaaranaة اlimaami imaamka la xiriirsigiisii ayaa la naca oo karaahiye ah fii afcaali salaati salaada afcaasheeda imaamka in lagula xiriirsado karaahiyow oo see kula xiriirsan tusaale ahaan imaamku markuu rukuucayo rukuuca markuu usii hoobanayo adna waad la sii hoobanay karaahiyow maxaa la rabaa sida sunaa imaamku markii rukuucii aad ku hubsatid inuu rukuucay adna ka daba rukuuc markaad hubsatay inuu sujuudo adna ka daba sujuud laakiin inaad tidhaahdo maantana waa la tartamay imaamka yuusan iga hor sujuudin hal maraan isla sujuudayna hal maraan isla rukuucayna hal maraan isla istaagayna karaahiya ma yidhi ya tarku ducaan ka buuda haa wa tarku ducaa'i ducada ka tegiddeedii ayaa la ayaa karaahiye ah oo la nacaa fi tashahudi ataxiyaadka dhexdiisa in ducadii looga tago ayaa la nacaa ataxiyaadkaasoo alakhiiri ee ugu dambeeyey ataxiyaadka ugu dambeeya in ducada laga tago karaahiye wey lama ogola waa cagsigay isku yihiin fiiri labada ataxiyaad ataxiyaadka horena in lagu ducaysto ayaa karaahiye ah ataxiyaadka ugu dambeeya ducada in laga taga isagana karaahiye noqonaysa labada ataxiyaad isku cagsi wamuqaaranaة اlimaami imaamka la xiriirsigiisiina waa la nacaa fii afcaali salaati salaadda afcaasheedii in lagula xiriirsado imaamkii oo lala tartamo oo tiraa hal maraan la sujuudi hal maraan la rukuuci karaahiye weyda waa inaa imaamka ka dambaysido waاljahru wayukrahu waxaa la nacaa aljahru jahrid in codkii kor loo qaado oo lala jahro ayaa la nicma fii mowdici اlisraari siraysiga booskiisii in lala jahro ayaa la nacaa meeshii sharcigu yidhi yani hoosa loo akhristo faatixadii iyo suuraddii hoosa loo akhristo sharcigu uu yidhi in qofku uu sharcigii khilaafo kor u qaado karaahiyow tusaale ahaan duhurkii iyo casirkii oo kale inaad tiraa faatixadii aan la jahri iyo suuraddii ayaan la jahri waa xilligii duhurkaa la joogay casirkii karaahiyow sidaasoo kale labada ragco ugu dambaysa yacni cishaha cishaha labada ragco ugu dambaysa ama maqhribka ragcada ugu dambaysa inuu yara qofka faatixada waa la jahri waa karaahiyow wاlsraaru siraysigiina isagana waa la nacaa fii mowdici اljahri jaharka booskiisii meeshii jaharka loogu tala galay in la siraysto isagana waa la nacaa karaahiyow meeshii sharcigu yidhi salaadaha lala jahrana inaad sharciga ku khilaaftid oo aad siraysatidna karaahiyow waxaa ka mid a salaada subxiga labadeeda ragco waxaa la yidhi faatixadii iyo suuraddii labadaba ha lala jahro waad khilaaftayoo hoosaad u akhrisatay karaahiyow waxaa sidaasoo kale la mida cishihii labada ragco ugu horeysa iyo maqhribka labada ragco ugu horreya waxaa la yidhi halala jahro waad khilaaftayoo hoosaad u akhrisatay waa karaahiye waljahru jaharkii ayaa isagana la nacaa khalfa alimaami imaamka gadaashiisii in salaadii lagula jahro ayaa isagana la nacaa waxyaalaha kale oo karaahiyada waxaa ka mid a qofkii ma'muumka ahaa imaamkii salaada markuu la jahrayo oo maqhribkii labada ragco ugu horeysa cishaha labada ragco ugu horeysa salaadii subxiga labadeedii ragco isaga maxaa loo suneeyaa imaamka faatixada inuu kor u qaado iyo suuraddii uu la jahro isagii asna wuxuu yihi waa la jahri ma'muumkii karaahiyo jaharka imaamkaa loo suneeya wayaxrumu اljahru jaharku waa xaaraan salaadii meelaan jahr loogu talagelin inaad la jaharto waa xaaraan in shawasha jahrigu hadduu tashwiish gelinayo calىa gayrihi gayri اlmusali qofkaa tukanaya kayrkiis hadduu tashwiish ku abuurayo khalad uu ku abuurayo karaahiyo wuu dhaaftee waa xaaraan marka xaaraan masale sheekhu raximah اllahu tacaala wuxuu noo soo sheegay jaharku uu karaahiye yahay haddana sheekhu wuxuu noo sheegay masalo kale oo jaharku uu xaaraan noqonayo jaharku goormuu xaaraan noqon haddii qof kale aad tashwiish gelinaysid qof kale haddaad tashwiish gelinaysid karaahiye waaba dhaafiyo waaba xaaraanba maalan qof tukanaya oo kale qof qur-aan akhrisanaya oo kale qof hurdaya oo jiifo oo kale ayaad la jaharta meelaan jahar lagu talagelin waa xaaraan wataas wayukrahu waxaa la nacaa wayukrahu wa tukrahu salaatu salaaddii waa la nacaa fi lmasbalati qashanqubka dhexdiisa in lagu tukado karaahiyow waalmajzarati kawaanka meesha kawaanka dhexdiisa in lagu tukado karaahiyow waاdariiqi waddada in lagu tukadana karaahiyow fi lbinaa dariiqaasoo fil binaa'i dhismaha dhexdiisa ahaaday in lagu tukado karaahiyow wa badni اlwaadi togga calooshiisa in lagu tukadana waa la nicyo karaahiyow maca tawaquci sayli daadka rajayntiisa micigeeda iyadoo daad la rajaynayo oo laga baqayo in waariga calooshiisa lagu tukadana karaahiyo wey walkaniisati kaniisadii in lagu tukadana waa la nacaa karaahiyo wey walbiicati macbadkii nasaarada macbadkii nasaarada meesha nasaaradu ay ku cibaadaystaan ayagana in lagu tukado salaadii karaahiyo wey walmaqbarati qabrigii meeshii maqbaradii in lagu tukado karaahiyo wey walxamaami qubayskii musqushii lagu qubaysanayey in lagu tukado iyadana karaahiyo wey wa catani libili geela horidiisii meesha geela lagu horeeyo markuu biyaha cabo uu geela yani lagu horeeyo halkaa inuu ku tukadana karaahiyo wey wa sadxi اlkacbati kacbada saanqaafkeedii in lagu tukadana karaahiyo wey wa thawbin mare in lagu tukado karaahiyo wey thawbkaasoo fiihi dhexdiisa tasaawiiru sawiro ay ku jiraan maro sawirada qofku inuu ku tukadana karaahiyo wey aw amase shay-un ama shay marada uu ku sugan yahay shaygaasoo yulhii shaygu hi shaksigii mashquuliya waxyaalo mashquuliya oo sawiro ahoo qofkii qalbigiisii soo jiidanaya inuu maradaa ku dhex tukadana karaahiyowo watalahumu afxirashadiina karaahiyowo isagoo salaaddii tukanayo inuu afka xirto karaahiyowo watanaqumu indha shareernimadii qofku inuu indhaha shareerto indhaha xirto isagoo salaaddii tukanayana karaahiyowo wa cinda halabati nawmi hurdada ka adkaashadeeda agteeda inuu salaaddii tukadana karaahiyo wey isagoo hurdadu ay riixriixayso hurdo ay ku jirto inuu salaaddii tukadana karaahiyo wey wuxuu ku yihi sheekhu raximah llahu tacaala wa tukrahu salaaddii waa la nacaa fi lmasbalati qashanqubka dhexdiisa in lagu tukado karaahiyo wey meel qashanqub ah dhexdiisuu qofkii masallo iska dhex dhigtay waa qashankii dhexdiisii walow masallaba dhigo haddaa rabtay masaluu iska dhigtay dirin qashanqubkii qashanqubkaasuu ku dhex tukana lanno taasi waxaa weeye dayacaad salaaddii qofku uu dayacayo meel qarmoon oo uraysa inaad ilaahay ku caabuddo oo meeshaa qarmoon qur-aankii aad ku akhrisatid oo meeshaa qarmoon aad ku sujuudayso waa dayacaad iyo fududaysi salaaddii iyo ilaahayba aad fududaysatay salaaddiina waad fududaysatay rabbigaana waad fududaysatay meeshaa uraysa haddaad salaaddii ku tukatay marka lama ogolo masbalada waalmajzara majzaradii kawaankii waa mowdic اljasri meesha kawaanka ahee xoolaha lagu gowraco meeshuu iskaga tukaday maruu dhigtay ama masallu iska dhex dhigtay kawaankii dhexdiisa meeshan dhiigaa yaalla halkan uusaa yaalla waa qashanqubkii la macno tahay qashanqubkii hadda sheekh uu sheegayey ayay iyaduna la macno tahayo meel madax uu yaallo meel uusaa yaallo meel dhiigaa yaallo meel malaxata waxbaa isdhex yaacsan markaasuu leeyahy meeshaanaan ku tukana kawaankii karaahiyo wadariiqi waddada in lagu tukado iyadana karaahiyow dariiqaasoo fi lbinaa'i dhismaha dhexdiisa ahaada dhismaha sheekhu muxuu ula jeedaa yacni waa magaalo ama tuulo dhisan waddadeedii magaalo dhisan ama tuulo dhisan oo guryo ay ka dhisan yihiin dariiqii la mari lahaa ilaa meeshu haddii dhismo ay leedahay xaafad ay leedahay waddada dadaa mari lahaa ama xoolaa soo maraya ama gawaariyaa soo maraysa ama dadaa soo maraya dadkii adiguna waad mashquulineen adigana way ku mashquulinaya ila meel uu marayo waddadii waxaad dhigtay meel dariiqaho dadku ay marayaan waadariiqu fi lbinaa la yidhi dhismihii la yidhi maxaa baxay waxaa baxay addariiqu fi lberiya waddadu hadday ku taallo meel lama degaan ah musaafiraad tahay meel lama degaan ah oo cidna aysan joogin dariiqii haddaad ku tukato karaahiye ma aha leanno tashwiish laga baqayo ma jiro wax meesha soo marayo dadweyne meesha meel xaafad la deganya meel xaafad dhisan ma aha waa dhul beryaho saxaro ah dhulkaas saxaraha cidna aysan deganayn oo cidna aysan guri uga dhisnayn waddadii waad ku tukan kartaa karaahiye maaha taas wa badni lwaadi waadiga togga calooshiisii calooshaa ku tukashadeedii ayaa la nacaa meel waadiga waadiga ulajeedada laga leeya waadi waxa la yidhaha meesha biyomareenka ah meeshaa biyomareenkaa inaad salaaddii ku dhex tukato karaahiyawo maca tawaquci sayli daadka rajayntiisa micigiisa in waadigaa lagu tukado karaahiye wey meel biyo mareynahaad salaaddii la gashay oo la og yahay oo biyuhu ay soo maraan oo daadadku ay soo maraan weliba waxaa rajo laga qabaa oo cabsiyu ay jirtaa xilli daadadkiina waa la joogaa oo roobabkii xilligii roobabkuna waa la joogaa maxaa iman kara marka qofkii qalbigii waa ka mashquulsan yahay tashwiish waxaa ku jira amau roob kugu yimaadaa ama yacni xilligii biyaha biyihii daadkii amau kugu yimaadaa isagoo qalbigii ka mashquulsana tukana lama oqo والكنيسة كنيسada waxaa la yidhaha waa macbad اlyahuudu waa mutacabadu alyahuud kaniisadda waa meesha yahuuddu ay ku cibaadaystaan waxa iyagu cibaado ay u yaqaanaan waxa iyagu cibaado ay u yaqaanaan meesha ay ku cibaadaystaana waxaa la yidhaha kaniisadda kaniisaddii dhexdeedu masallo iska dhigtay markaasuu li meeshaanaan ilaahay ku caabudayo salaad ku samayn waa dayacaad wey dayacaad salaadiina uu dayacay meel ilaahay keyrkii lagu caabuday oo kufri iyo gaalnimo lagu hayo inuu dhexdeedii salaadii uu geeyo karaahiyo walbiicati macbadkii nasaarada biicadana waa meesha nasaaradu ay ku yacni ku cibaadaystaan meesha nasaaradu ay ku cibaadaystaan in sidaasoo kale salaaddii uu geeyo iyadana waa karaahiyo liannaha ma'wa shayaadiin waa meelaha shayaadiintu isugu tagaan walmaqbara maqbara iyo maqbura labadaba luqa ahaan waa la dabdin karaa ba'da in la kordhigo iyo in la godo labadaba ay bannaan tahay maqbara iyo maqbura walmaqbara qabrigii makaanu qabriyeyntii makaan waa darfulmakaan walmaqbara makaanu qabriyeyntii waa meesha xabaalaha ah xabaalaha dadka lagu aaso qubuurta qubuurtii dhexdeedu masallo iska dhigtay qubuurtii dhexdeedii meel maqbara ah uu masallo iska dhigtay iyaduna waxa weye meeshaa maqbarada ah waa karaahiyow leanna waxa weeye wuxuu qaabili maqbaradii dhexdeedii ha noqoto mid mambuusha ama mid daahira ha noqoto wuxuu qaabili nijaas leannu meeshii waxa weeye qof ilaahay xifdinayo mooye carunkiiyaa qofkii meesha ku xabaalnaa ku daadanaya godkii dhexdiisa marka maxaa ka horeeya qabri nijaaso ay ku dhex jirto qof ilaahay carada ka xifdiyo ilaahay karaamaynayo mooye carunkiiyaa meesha ku dhex daadanaya iyo uuskii iyo ayaa meesha ku daadanaya ilaa man xafidahu llah qof ilaahay ilaaliyey oo xifdiyey mooye walxamaami xamaamkii maxalu qubayskii musqusha qubayska xamaamka waxaa la yidhaha musqulaha qubayska bis loogu talagalay waddamadaas ayaa laga helaa yacni qaarkood waxay leeyihin musqulo loogu talagalay in lagu xaajo guto oo saxarada iyo kaadida iyo musqul loogu talagalay qubayska bis ayaad arkay musqulaha marka qubayska bis loogu talagalay inuu masallo dhex dhigto uu ku tukado lama ogola iyada karaahiyo kuwii saxarada maba laga hadlayo kuwaas min baabi owlaw waaba xaaraanba kuwaas kuwaas xaaraan wey maba laga hadlaye waxa laga hadlayo musqulaha xamaamka ah ee qubayska bis loogu talagalay taas wey waxa karaahiyada wacadani alibili geela makaanu horidiisii meesha geela lagu horo markuu biyaha cabo geelu markuu biyaha cabo meesha lagu horeeyo sida geelii kaloon biyaha cabin ay u yimaadaan kuwan meesha lagu sii horeeyo lagu sii celinayo meeshii masallo iska dhex dhigto waa geela meeshuu yacni lagu celinayey waxaa dhici karta cabsiyuu ku tukanayo qalbigiisii oo mashquulsano ama kugu soo didaa uu isleeyahay geela geelan ama kugu soo didaa ayuu isleeyahy waa qof qalbigiisii uu mashquulsan yahay wa thawbin maro inuu qofkii ku tukado isagana wa sadxi lkacba kacbada saanqaafkeedii inuu ku dul tukado iyadana waa la nici waxaa kaloo sidaasoo kale karaahiye ah saanqaafkii kacbadii intuu dul fuulay uu dusheedii wuxuu leeyahay waan ku tukan waa limaa fiihi min isticlaa'ihi calayha leanna waxaa la diiday kacbadii in laga kor maro lama ogola kacbadii in laga kor maro lama ogola kacbada dhulka u soo deg iyada salaada ku qaabil ama haddii fursa ilaahay ku siiyo albaabka inta laguu furo dhexdeeda ku tuko labadaasaa sunno ah laakiin inaad dushii aad ka fuusho karaahiyow leanna waa nooc ihaano ah oo kacbadii aad ku ihaanaysanaysid lama ogola wa thawbin mara in lagu tukadana waa la nacaa thawbkaasoo fiihi thawbka dhexdiisa tasaawiiru sawiro ay ku jiraan maradii waxbaa ku sawiran waxaa ku sawiran xoolo waxaa ku sawiran bini aadam sawiro qofkii mashquulinaya maradii ku sawiran inuu sawiradaas ku dhex tukado maradii ay ku sawiran yihiin waa karaahiye lama ogola ow amase shay-un shay uu ku sugan yahay shaygaasoo aakharu kale shaygaasoo yulhiihi shaksigii mashquuliya wadaalika ka khuduudin xarar oo kale waa la xardhay khuduudka waxaa leey maro aada u xardhanoo dhowr kallar iyo dhowr midaboo rinjiya la mariyey oo isha soo jiidanaysa wey dhowr kallaraa la mariyo khuduud iyo sharaxaad badan ayay leedahay maradii maradaa sharaxaad badan oo maantao dhan ishu ay ku dhacayso inuu qofkii ku tukadana karaahiyo watalahumi afxirashadii in lagu dhex tukadana waa la nacaa atalahum lirajul waa ninkii maalan afkiiyuu xirtay markaasuu tukan saanoo kale uu leeyahay saanoo kaleo afkii u xiran isagoo saano saanuu u xirtay saasuu salaaddii u tukana marka karaahiyo karaahiyo leanna qofku waxaaba karaahiyadan soo marnay gacanta la saaro afkii sooadda soomaanan qaado afkii uu gacantii la saarayo ayaaba karaahiyaeeda ilaa markii halaaqa ay jirto mooye maxaad u malayna qof marka afkii dhammaan xirtay oo duubtay saasuu u tukan waa karaahiye wey lama ogola wa tanaqubu indha shareerashadii ayaa la nacaa salaadda qofka isagoo tukanaya inuu indhihii shareerto indhihii qarsado oo haweeneydii oo kale haweeneydii oo kale walow cinda sujuud haba iska faydo hadday rabto cinda sujuud waaba waajibba in la faydo markaad sujuudayso ilaa shay kuula dhaqdhaqaaqaya waxaan soo marnay laguma dul sujuudi karo marka xaalatu sujuud haba faydo hadday doontee iyadoo indha shareeranaysa inay sidaa tukato ayadana karaahiyo wey ilaa markaas inay ka baqayso dad ajaaniba iyo oo markaa ajnabiya ay wejigeeda ka asturanayso waa gooni markaas xaalata sujuud waa inay iska faydo markay sujuudayso laakiin iyadoo dad ajaaniba iyo waxyaala iska asturaysa aysan jirin ay waxay yidhahdaa xaalatu waxaan ku tukanaa indha shareernimadii karaahiyo wey wa cinda kalabati nawmi hurdada ka qaalib noqoshadeeda agteedii in la tukadana karaahiyo wey waxaa kaloo karaahiyaa qof hurda ay hayso oo hurdadii ay soo dirqinayso qofkaa hurda ay hayso isaguna waa mashquulsan yahay waa lifawaati alkhushuuci xiinaidin leannahu khushuuc ma jiro haddii wakhtigu uu waasic yahay qofku waa inuu iska seexdo hadduusan ka baqayn in salaaddii ay ka tagto waa inuu seexdo markuu seexdo ka bacdi salaaddii ha tukado wallah subxaana wa tacaala amin